بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله آه، القول في الخصوص باب القول في الخصوص التخصيص تمييز بعض الجملة بالحكم ولهذا نقول خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وخص الغير بكذا وأما تخصيص العموم فهو بيان ما لم يرد باللفظ العام waxaan kusoo wada jirnay kitaabkii ahaa lumca fi usuul ilfiqhi gaar ahaan baabka waxaan kuguda jirnay caamka ku saabsanaa halkan waxaan ku guda gelaynaa wax ku saabsan khusuuska sheikhu wuxuu ka hormaray takhsiis iyo khasisidda tacriifinta la tacriifiyo markaasu wuxuu yidhi waa tamyiizu takhsiis khasisid haddaad maqasho gaaryeelid waa tamyiizu bacdi iljumla jumlada gabalkeed oo lagu sooco bilxukmi xukun lagu sooco min aljumlati u idin qora miya min aljumlati jumlada weynna laga sooco sheyga caamka wuxu uu kutusaa maalan oo jinsiga dhan istiqraaqaye qaar ka mid ahoo xukun lagu sooco oo qaarka kale lagala sooco laga gaar yeelo ayaa takhsiiska la yihahdaa walihaada naquulu waxaan leenahay saa darteed khusa rasuulu llahi sala alla alay slam bikada nabiga calayhi isalaatu wasalaam waxaa lagu gaar yeelay waxaas waxbuu ku gaar yahay bikada waxbaa laga kinayoona wa khusa algayru nabiga keyrkiina calayhi isalaatu wasalaam waxaa lagu khaas yeelay bikada oo kalan leena waa marka waa xukun oo cid gaara gaaryeelid cid gaara wax lagu gaar yeelaa takhsiiska la yidhaahdaa wa amaa takhsiisu alcumuum takhsiiska guudaa laga hadlaa kaas wa amaa takhsiisu alcumuum yaa rabtaa fa huwa bayaanu maa lam yurad bilafdi alcaam lafdiga caamka wixii aan loola jeedin caddaynta lafdiga caamka inay soo guda gelayaan wixii aan loola jeedin caddayn la caddeeyo ayaa waxaa la yidhaahdaa takhsiiska cumuumku waa kaas takhsiiska cumuumku waa in cidda cumuumka ku warrantay wixii cumuumkeeda aan soo gudagelaynin ama cumuumka inay soo gudagelayaan ay ula jeeday aysan ula jeedin cumuumka inay soo gudagelayaan waa inay khasiisto waa oy cumuumkii ka gaar yeesho cumuumkii ay ka gaar yeesho maalan qaama alqawmu a qof yidhi alqowmu aliflaana ku jirta soo maha cumuumaa ku jira kadib wuxuu gadaal ka yidhi ilaa zaydan maalan ilaa zaydan maxaa ku jira takhsiisaa ku jira cumuumkiyaa la khasisay oo waxaa laga soo reebay zaydaa laga soo reebay wa amaa takhsiisu alcumuum fa huwa bayaanu maa shay caddayntiisa waaye lam yurad aan loola jeedin bilafdi alcaami lafdiga caamka aan loola jeedin lafdigaas caamka hoo la adeegsaday shaygii inuu soo gudagalaa aan loola jeedin khasisida la khasiso iyo gaaryeelida la gaar yeelaa waxaa la yidhahdaa takhsiisu lcumuum wa kaasa faslun wayajuusu duquulu takhsiis duquulu takhsiisi fi jamiici alfaadi alcumuum min almri walnahyi walkhabar wa min annaasi man qaala laa yajuusu altakhsiisu fi lkhabri kama laa yajuusu annasku وهذا خطأ لأن لأن قد بينا أن التخصيص بيان ما لم يرد باللفظ العام وهذا يصح في الخبر كما يصح في الأمر والنهي شيخ مثلا وهذا ماشى كصابسا الفاظ عمومك waxay rabta siyaaqay rabtaa ku socoto amar iyo nahyi iyo khabar siyaaqay rabtaa ku socotee dhammaanteed takhsiisku ma galaa mase waa la kala qaadaa sida loo badan yahay dhammaantood waa galaa waaye ragga qaarna waa kala qaadeen oo waxay dhaheen khabarka takhsiisku ma galo sida aanba khabarka uusa u gelin nasakhu uusa u gelin oo waxa laga khabar ahaan loo sheegay oo la yidhi saasaa dhacday saasaa dhacay in la yidhi ilaahay uu yihaa maalan subxaana wa tacaala reer caadi iyo reer tamuud iyo inta laga warramo saasay ahaayeen waa dambena la yidhaahdo waxii waa saas ahay laydiin sheegay waa la nasakhay amay suurtagalta suurtagal maahana waxaa ka dhalanay meeshaas in wix kii hore uu khalad ahay oo been ahay soo maaha hadalkaasuna waa hadal ilaahi subxaana wa tacala wax u qalma maha waxaas saasoo kale waxay leeyihiin haddii cumuum la sameeyo oo min baabi alkhabar ah maalan ra-aytu nnaasa a qofu tiri kadib ay gadaal wax ka soo khasistoo naaskii wax ka soo reebto ayadana waxay dhaheen meeshaas waxaa ka dhalanaa beenaa ka dhalanaya dheheen marka khabarka in la khasisaa sax maaha saasay leeyihin sheikhu hadalkaas oga jawaaba wuxuu yihi beenu ka dhalamaydo maxaa yeelay khabar takhsiiska cumuumka la khasisaba waxaan kugu sheegnay markaan kugu tacriifinaynay bayaanu maa lam yurad bilafdi alcaami lafdigaas caamkaa wixii aan loola jeedin in la khasiso ama la gaar yeelaaba loogu talagala marka ciddaan marka horeba ku hadashay caamkan iyo cumuumkan ku hadashaba qasadkeeduba ma ahanin ciddaan ay reebtay inuu cumuumka ku jiraba qasadkeedu ma ahanin xaggaa marka beentuba ka imaanaysaaba waaya faslun uu yidhi wayajuusu waxaa bannaan dukhuulu taksiisi ayaa bannaan fii jamiici alfaadi lcumuumi in yuu ku bannaan yahay taksiisku oo min alamri walnahyi walkhabar ah amarka maalan uqtulu uqtulu lmushrikiina aa layidhi amara ku jira soo maaha nahyiga laa taqtulu lmushrikiina maalan khabarka ra-ytu nnaasa oo wixii la mid ah waa yahay wa min annaasi waxaa dadka ka mid a man qaala cid yidhi laa yajuusu tasus taksiisu fi lkhabar kamaa yajuusu kamaa laa yajuusu annasku wa hada khaطa'un lianna qad bayannaa ana taksiisa bayaanu maa lam yurad bilafdi alcaami wa hada haadadan dambe waa maxay ay taksiisu lcumuumi bimacna aladi bayannaahu saabiqan wa hada yasixu shaygaas aan kusoo soo sheegnay fi lkhabari waa ansaxaa kamaa yasixu fi lamri wannahyi amarkay nahyigaba soo unsaxayo dhexdooda faslun wayajuusu taksiisu ilaa an yabqa min allafdi min allafdi alcaami waaxidun waqaala abu bakr abu bakrin alqafaal min asxaabina yajuusu taksiisu fi asmaa'i اljumuuci ilaa an yabqa halaaa walaa yajuusu akharu min dalik minhu waاdaliilu calى jawaazi dalika huwa anahu lafdu min alfaadi اlcumuumi fajaaza taksiisuhu ilaa an yabqa waaxidun daliiluhu alasmaء اlmubhamaat kaman wamaa masalo kale sheekuu ka hadlay oo masalada ka hadla waa maxay cumuumka alfaada cumuumku waxay istiqraaqayaan jinsigaas afraada jinsiga oo dhan soo lama dhihin haddii waxaa bannaana la yidhi cumuumkii in la khasiso ilaa intee taksiiska lagu gaarsii karaa sheikhu wuxuu leeyahay taksiiska waa la wadaa oo shaygii cumuumka ahaa cumuumkii sida taksiis loogu wadaa waxaa bannaan sida loogu wado marka dambe in laga soo reebo jinsigii dhammaaba laga soo reebo hal ruux in laga soo reebaa bannaan hal ruux in laga soo reebo waa yahay war ma leh haddii wuxuu ay yihiin ismul jinsi iyo wax lamid a ay yihiin oo ismul jamci uusan meesha ku jirin ama wuxuu ay yihiin asmaadii mubhamada ahayd oo kale oo man iyo maa ahaa in mid laga soo reebi karo cumuumka sida loo loo khasiisayo loo taksiisinayo laakiin haddii cumuumku waxyaabaha cumuumka faa-iideeyey ey ou yahay asmaaluljumuuc ay yihiin asmaaluljumuuc ay yihiin ma lo ma la taksiisi karaa ilaa hal xaba la gaarsiinayo marka dambe hal xaba la gaarsiiyo meeshaas khilaafaa ka dhex jira shaaficiyada dhexdooda intooda badan waxay leeyihiin ayagana waa la gaarsii karaa sida sheekhu rajaxana waa waa la gaarsii karaa saas halka waa la gaarsii karaa ay leeyihin laakiin sheekhan alqafaal iyo rag kale waxay leeyihiin hal xaba lama gaarsii karo maxaa yeelay asmaada asmaa uljumuuc ama jamca aqaluljamci waxa ugu yaroo ku dhaboobaa waa maxay aqaluljamci waxa ugu yaroo ku dhaboobaa waa maxay waa saddex ay aaminsan yihiin maalan sheekhaan oo kale aduu aaminsan yahay saddex uu aaminsan yahay soo ma aqaluljamci maadaama uu saddex yahay wixii lafdiga cumuumka ku tusay meesha haddii cumuumkiisii la khasiso la khasiso ee jamciyaa soo hara marka u dambeeya jamci markuu soo harana jamca meel kasii hooseydoo la aadi karo haddii lafdiguba uu lafduljamc yahay lama arki u leeyahy haddii la aadana lafdigii jamca macno beelaaya lafdigii jamca macno beelaaya arrintan aad daliishateen oo man iyo maa iyo man iyo maa waxay u daliishayaan qolada qolada waxaa daliishanee tiri hal xabaa laga soo reebi karaa waxay leeyihin man iyo maaba asmaada noocaas oo mubhamada oo mubhamaadka ta la taksiisiya hal xabaa laga soo reebi karaa maalan man badala diinahu faqtuluuhu hal xabaa laga soo reebaa sida loo wado hal mubtadaa soo haraay sheegaas aad daliishateenna waxay leeyihin daliil idinkuma jiro maxaa yeelay man iyo maa markii horaaba waxaa loogu talagalay wadcan luq ahaanaaba waxaa loogu talagalay inay faa-iidey karaan oo loo loo dejiyey jamaacada iyo labada iyo halka xabo iyo ragga iyo dumarkuba waa asmaadii mushtarakada ahaydoo mushtaraka waa kuwaas luq ahaanay marka mushtaraka u ahaayeen intaas waa la fahma soo maaha kuwan laftirkooda yidhi hal xabo waa laga soo reebi karaa laftirkoodu meel cillaa fadhisa meel cillaa ma fadhiyaan warna yaraysamayaan hadalkii ahaa jamaca macno beelaana waa ka jawaabeeno waxay uga jawaabayaan waxay leeyihiin jamaca laftirkiisa waxaa la arkaa in mararka qaar la idlaaqo iyadoo hal qof loola jeedo jamca laftirkiisa waxay dhaheen waxaa laga yaabaa in la idlaaqo waadin kale lafduljamciya macno beelaaho lafduljamci waxa ugu yar waa halaathe lafduljamciya la idlaaqaa kadibna hal qofaa loola jeedaa waa dhacda daliilku waa maxaa la yidhi markaas waxay dhaheen aayaddii suuratulbaqara ku jirtay oo dagaalkii uxud nimankii markay laabteen ninkii warka keenay oo aladiina aladiina qaala lahum annaas ina annaasa qad jamacuu lakum fakshawhum waayahay yow yaa ninkaas suuratu alcimraan miya axsantu ninkaas wa waxaa saas yidhi oo laga warramay aladiina qaala lahum annaasu aa la yidhi annaasu aladiina qaala lahum annaasu dadku ay u dhaheen ina annaasa qad jamacuu lakum annaaska dambe oo qad jamacuu lakum laleeyahay waa jamaaco badanaa laga wadaa laakiin naaska dadka warka soo gaarsiiyey saxaabada nabiga calayhi isalaatu wasalaam waa nucaym ibnu mascuud bes nucaym ibnu mascuud saxaabiga ah loola jeeda war male in loola jeedo waana lafduljamci soo maaha waaxidaana loola jeedaa sidoo kale caaisha radi allahu tacala canha markii laga sheekeeyey axwaashiyadii suuratu nuur waxaa la yidhi dhaheen ulaa'ika mubara'uuna mima yaquuluuna ulaa'ika yaa loola jeeda haddana caaisha radia allahu tacala canha marka lafdiga soo lafduljamaacaha qof loola jeedi karaa hidhaan hanagu diidinina marka in waxaa inta la bar la jarjaro la jarjaro la taksiisiyo cumuumka lafdulcumuumka isagoo min asmaa ljumuuc ah haddana hal xaba laga soo reebi karo naguma diidi kartaanidha waaya wayajuusu waxaa banaan ataksiisu yaa banaan ilaa an yabqa min alafdi ilaa uu kasoo haro lafdiga lafd min alafdi alcaam waaxidun wa qaala abu bakrin alqafaan min asxaabina yajuusu ataksiisu markay saatan leeyihiin hadalkan hadal hore oo sheikha wayajuusu ataksiisu ilaa an yabqa min alafdi alwaaxidi min alafdi alcaami waaxidun meeshaas waxaad tidhahdaa sawaaun kana alcaamu jamcan aw laa sheikha hadalkiisu intaas oo soo gudageli faadaanigu wuxuu leeyahay sawaaun kaana alcaamu jamcan aw laa caamku wuxuu raba ha ahaadee lafdiga caamka faa'idaynaya ama jamc ha noqde ama wax kale ha noqde wa qaala abu bakrin alqafaan min asxaabina yajuusu atakhsiisu fi asmaai اljumuuci ilaa an yabqa halaaa walaa yajuusu akharu minhu alfaada kale uu ku waafaqsan yahay laakiin meeshuu ku khilafsan yahay waa xagee waa asmaa ljumuuca wadaliilu calaa jawaazi dalika uri shiiku taasuna ay banaanta waxa u daliila huwa anahu lafdun min alfaadi alcumuumi shaygan cumuumka faa'iideyna waa lafdi min alfaadi alcumuumi ka mida waaye fajaasa waa bannaanaaday taksiisu ilaa an yabqa waaxidun daliiluhu alasmaa almubhamaat kaman wamaa man iyo maaba si hal xaba looga soo reebi karo oo asmaa alfaad alfaadii cumuumkana ka mid a ismu ljamcina maadaama alfaadii cumuumka mid yaasna hal xabaa laga soo reebi karaa man iyo maana jamaacan oo kutusahayaan laakiin ishkaalkaas sheikaas hadalki sheika hadalkiisa waa qolada kale jawaabtooyi ka jawaabayan waa soo marna faslun waidaa khusa min alcumuumi shay-un lam yasir illafdu majaazan fima baqiya waqaalat almuctasilatu yasiru majaazan waqaala alkarkiyu in khusa bilafdin muttasilin kaاlاstinaa'i wاshardi lam yasir majaazan wain khusa bilafdin munfasilin saara majaazan wahuwa qowl اlqaadi abi bakr abi bakrin alashcari masale kale shiiku ka hadlay masaladaas oo ah cumuumkii waa la khasisay waxbaa laga reebay wixii soo haray intay rabaan ha la ekaadeene hal xaba ama haka bad hal xaba ha noqdeen ama haka bateen wixii soo haray lafdiga lafdiga caamku ama lafdul cumuumku tusidda uu kutusaayo wixii soo haray ma xaqiiqa mase waa majaaz intaas waa la fahma soo maa wixii soo haray tusidda uu kutusaayo cumuumku ma xaqiiqa mase waa majaaz waa laisku khilaafo ragga qaar waxay leeyihin waa majaaz meeshay majaaznimada ka keenayaanna waa xaggee waxay leeyihiin alfaadulcumuum waxaa loogu talagalay jinsigaas soo gudagelaya hal xaboo ka midu inuusan ka harin sida loo dejiyay alfaadulcumuum waa saas haddii marka takhsiis galo ee cumuumkii ay faa'iideynayeen ay maanta faa'iidey waayaan oo la takhsiisiyo takhsiis ou galo waxaas ay markaas faa'iideynayaanoo wixii soo gudagelaya qaar ka mida ah tusidda ay kutusaayaan ama faa'iidada sheegaas ay faa'iideynayaan xaqiiqo maahana waa majaaz ay leeyihin maxaa yeelay waxaa loo loo isticmaalay markaan lafdiga fii hayri maa wadica lahu lafdiga caamka waxaa loo dejiyey in wax wax allaale wuxuu soo gudagelah o dhan ou kutusiya soo maha haddii la helo maanta lafdi caam ahoo wixii soo gudagelayo afraada jinsigiis o dhan aysan soo gudagelaynin wixii loo dejiyay waxaan ahaynaa loo isticmaalay leeyihin meeshaas maxaa ka soo baxaya markaas majaazaa ka soo baxay majaazaa ka soo baxay sheekuna waxaan niri wuxuu yidhi majaaz maaha waa xaqiiqo qolo kale waa tafsiiliyeen oo waxay dhaheen waxaa lagu taqsiisiyey haddii mukhasis mutasila ay uu yahay mukhasis mutasila hadduu yahay majaas ma noqonayo waxa cumuumku kutusaayo wixii soo haray tusida uu kutusaayo cumuumku ee majaas ma kut ku noqonayo haddii laakiin uu yahay mukhasisku munfasil uu yahay waa majaas aan leenahay uu yidhi sheikhuna waxaasoo dhan gaashaanka u daruura faslun waidaa khusa min alcumuumi shayun lam yasir lafduhu majaazan fiima baqiya fiima baqiya maxaa laga wadaa wixii soo haray maalan waxay laga khasiso oo laga reeba mahan inta soo hartay wa qaalat ilmuctasilatu waxay tihi yasiiru majaazan lafdigu wuxuu noqonaya majaaz wixii soo haray tusida uu kutusayo waa majaaz uu kutusaa xaqiiqa maa sida looguma talagelin intan yarta inuu kutusee wa qaala alkarkiyu wuxuu yidhi in khusa bilafdin mutasilin kalistinaai washardi lam yasir majaazan wain khusa bilafdin munfasilin saara majaazan wa huwa qowlu lqaadi abi bakr alashcari fadaliilu cala almuctazila marka wuxuu raba shiku marka inuu muctasiladii mutlaqan tiri wuxuu kutusaa lafdigu madiiba taksiis galo cumuumka tusida wixii soo haray uu kutusayo majaazuu kutusayo qoladii tiri mutlaqan inuu radiyu rabaa qoladii kala qaadana uu radiyo isaguna uu xoogsado madhabkiisa uu xoojiyo marka wuxuu yidhi wadaliilu cala almuctasilati khaasa si gaar ah haddaan muctasilada aan waxa xujada ku ah aan u gaar yeelo huwa wuxuu yidhi daliilkaasu ana alasla fi listicmaali alxaqiiqa muctasila alaslu fi listicmaali waa maxay alxaqiiqa waa alaslu fi listicmaal waa xaqiiqa ilaa xaqiiqadaas wax ka saara aan aragno maantana wax xaqiiqada ka saaray cumuumkaanu waxa uu wixii uu soo gudagalayay lafdiga cumuumka faa-iideynaa wixii soo gudagalayay wixii laga reebay mahan wixii soo haray wixii la taksiisiye maahan oo laga khasisa mahan wixii kusoo haray inuusa cumuum inuusa xaqiiqatan uusan kutusaynin wixii soo haray wax daliiloona tusaa lama arko wuxuu yidhi huwa ana alasla fi listicmaali alxaqiiqa waa yidhi wadaliilu calaa maa calaa man faraqa ana qad wajadna meeshaas sida hadalku iskugu xihan yahay waxa waaye fadaliilu cala almuctasilati khaasa huwa ana alasla fi listicmaali alxaqiiqa muxuu idinku xijinaa qad wajadna alistithnaa'a laakiin faadaanigu wuxuu leeyahay kelimaad waxaa jira u yidhi in loo qadaro meeshaan lagu qasban yahay kelimaadkaas waa maxay inaad tidhaahdo wadaliilu calaa man faraqa annaa intaas aad ku darto qadda aad ka hormarido wa qad sooma idin dhigi maayo wowga iyo qadda udhexaysa intaan wadaliilu calaa man faraqa ciddii wax kala saartay oo mukhasiska hadduu mutasil yahay iyo hadduu kayru mutasil yahay u kala qaaday daliilka aan u daliishaynana wuxuu yahay annaa qad wajadnaa saasaa leeyahy annaa anagu qad wajadnaa inaan helnay alistithnaa'a iyo washarda istithnaaha iyo shardiga fi listicmaali isticmaalka dhexdiisa ka gayrihimaa min anwaaci ilkalaami inay la mid yihiin kayrkood oo kalaamka anwaacdiisa ka mid ah anwaacdaas kalaamkuna waa maxay min almukhasisaati almunfasila dheh oo min almukhasisaati almunfasila inay la mid yihiin fadalla calaa ana dalika xaqiiqa sheikhu wuxuu leeyahay qolada wax kala qaaday oo tihi haddii mukhasisku mutasil yahay na waxaa lagu xambaaraa xaqiiqaa lagu xambaaraa haddii mukhasisku munfasil yahayna majaasaa lagu xambaaraa mukhasiska mutasilka ah markay sheegayeen waxay ku sheegeen soo maaha istithnaaha iyo shardiga soo maha mukhasiska mutasilka ah wuxuu ihi marka mukhasiska mutasilka ah iyo midka munfasilka ahi mukhasiska mutasilka ah iyo midka munfasilka ahi waxay ka sinan yihiin mukhasisnimada iyo takhsiiska ay wax khasisayaan ayay ka sinan yihiin ayay ka sinan yihiin wax ay ku kala duwan yihiin oo waxaas ku saabsanna ma aan ogin haddii marka qaarkood marka wax lagu khasiso wixii lasoo wixii ka soo hara kelimadu ay xaqiiqa ay nagu tusayso aysa majaas nagu tusayn kuwa kalena saasoo kale waa iyagana xaqiiqay nagu tusaayaan see labada shay labada mukhasis wax farqiga u dhexeeya lama arkeen wadaliilu calaa man faraqa annaa qad wajadna daliilkan u daliishayna wuxuu yahay annaa qad wajadnaa inaan helna alistithnaa'a oon ogaanay alistithnaa iyo washarda fi listicmaali ka gayrihimaa inay yihiin oo min anwaaci ilkalaami kayrkood oo anwaaci ilkalaamka ka mid ah oo mukhasisaadka ka mid ah almunfasila ah inay isla mid yihiin fadalla sheegaas wuxuu kutusay calaa anna dalika xaqiiqa wixii soo haray tusida ay kutusaay shaygu uu kutusaayo inuu xaqiiqa yahay ee uusan majaasayn haddaad wixii mukhasisaadka ahaa qaar ka midaba wixii lagu khasisay aduu ogashahay wixii ka soo hara in kelimadu ama lafdulcaamku lafdulcumuumku ou xaqiiqa kugu tusaayo wixii soo hara qaar ka mida haddaad mukhasisaadka u ogolaata saas inta kalena waa ayay ku xukun yihiin uu wadaliilu cala aljamiic jamiic la sheegaa waa maxay waa muctasilada muطlaqan yidhi kelimaddu wixii soo haray majaasilka kutuse iyo nimankii ninkii ahaa karki oo kala qaade ana alafda waa daliilka shaykhana waxaan ana alafda tanaawala kula waaxidin min aljinsi lafdigu ou tanaawulay kula waaxidin oo min aljinsi lafdiga cumuumka ah faa'iideyna lafdulcaamka ah faidaa kharaja bacduhu jinsigii qaar ka miduhu hadduu baxay bidaliili daliil ou ku baxay baqiya albaaqi baaqi waa u baaqi noqonaa calaa ma qtadaahu lafdu lafdu wixii uu keensanaayey wa tanaawalahu lafdiguna uu tanaawulay oo laacayay fa kaana wuxuu ahaanaa lafdigu iyo lafdulcaamku xaqiiqatan fiihi shaygaas uu tanaawulaayey xaqiiqu ku noqonaa shaygii lafdigan uu kutusaayey oo guud wax ka mid aha waxaa loo helay daliil in cumuumkan laga saaro wixii la saaro maana wax kale lafdigu sidii u uwal horeba waxa dhan kuu tusaayey ayaa wixii u soo haray uu xaqiiqahaan ku tusaa xaqiiqu ku yahay marka majaaskuma aha masalada marka masale aad u nuxur badan maaha waana maxay khulaasadeedu khulaasadeedu waxa waaye lafdiga cumuumka kutusaya lafdulcaamka haddii la khasiso wixii soo hara waxa uu kugu tusaa waa maxay ma majaasuu kugu tusaa mase xaqiiquu kugu tusaa sida raajixa waa inuu kugu tusaayo xaqiiqo inuu kugu tusaayo wallahu subxaana wa tacaala aclaa waclam wabillahi atawfiiq